barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
duur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa salaasa waana afarta bisha februari sannadka laba kun iyo labaatanka tan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdiya barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doonaa xuseen bare aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aan barnaamijka idinku haynana waxaa ka mida gabdho ku nool gobolka cali sabiix ee dalka jabuuti oo ku guulaystay inay soo saaraan cunnooyin ay farsameeyeen khibrad aad u sii weyn maan lahayn dadaal uu laba bilood ugu dheer ku gaadho badan ayaan lahayn laakiin maanta dadaal waxaana la gaadhsiiyey iyo heer shan sannadood uu halkaa oolayo waxba kaa noqonay bartiiqaynaa laga sameeyo maa noqonin oo roonshka iyo saytuunka maan ka samaynaynay maanta waxaana noogu dara bartiiqa iyo baybayda inaan laga samayn karo
waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan in ka badan boqol iyo afartan arday oo ka qalin jebiyey qaybaha caafimaadka ee jaamacadda boosaaso kaalmihii heesaha ayaan barnaamijka ka madhnayn
xabiibtaan doonayay markaan xubiyey kitabo jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay xasilay xasilay goortaan ku helay dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirno ayaad heestaa iyo weliba hees kaleba aad ka bogan doontaan dabcan sidoo kale ciyaarihi ayaad maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
shaqaalaha caafimaadka ee hong kong ayaa shaqo joojin ku jira maalintii labaad arrintan ayaa imanaysa iyadoo qofkii ugu horreeyey uu geeriyooday cudurka coronavirus shaqaalaha caafimaadka ee hong kong ayaa dalbanaya in gebi ahaanba la xidho xuduudaha ay hong kong la leedahay dalweynaha shiinaha intiisa kale halkaasi oo cudurkan uu kasoo bilaabmay islamarkaan uu ku dilay ilaa iyo haatan afar boqol iyo shan iyo labaatan qof maamulka hong kong ayaa xalay xidhay ku dhowaad dhammaan xadka la isaga gudbo dalweynaha shiinaha intiisa kale iyo hong kong kadib markii ku dhowaad laba kun oo ka mid a shaqaalaha caafimaadku ay joojiyeen howlihii shaqo
madaxweynihii ugu muddada dheeraa ee waddanka kenya daniel arab moy ayaa geeriyooday isagoo da-diisu ahayd shan iyo sagaashan sano waxaana war uu salaasadan maanta soo saaray ee geeridiisa ku shaaciyey madaxweynaha haatan xilka haya waddankaasi kenya huru kenyatta daniel arab moy oo waddankaasi kenya soo xukumayay muddo afar iyo labaatan sanno ah ayaa la sheegay inuu cisbitaalka ku jiray muddo bilah inkastoo dadka ka soo horjeeday ay ku tilmaami jireen inuu ahaa kelidii taliya ayaa haddana muddadii uu xilka hayay uu taageero xooggan ka haystay dadka reer kenya iyadoo loo arkiyey xubin wax mideeyey markuu xilka la wareegay kadib markii uu dhintay madaxweynihii isaga ka horreeyay ee waddankaasi kenya jomo kenyatta sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo sideedii
nagala socotaan waa laantaf soomaaliga v o a gobolka cali sabiix dalka jabuuti ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay gobolka ugu badan ee ay ku nool yihiin dhallinyarada beeraleyda ah iyo guud ahaan dadka ka shaqeeya wax soo saarka beeraha ee dalkaasi jabuuti dhowaan ayaa dhalinyaro ka mida beeraleyda degmada casaamo ayaa sameeyey raashin ay iyagu farsameeyeen gudoomiyaha dhallinyaradan wax soo saarta ee gobolka cali sabiix fatxiya iidle dubad ayaa v o eda uga warantay wax soo saarkan cusub ay soo saareen
horta waxa weeyaan cotton galaaska haddaa la aflixiyo laba ama saddex unbaa la odhan karaa de horey bay u jiitaan ama de meesha hadday toban joogaan saddex iyo afar baa kasoo baxda inta ugu badan laba dumara maka muuse rayaale ayaa minisi ii daaliye oo marna aan iloobi karaynin ayaa dumarkii hormuud kasoo noqday ilaa muddadii laga bilaabo labadii kun iyo labadii ilaa labadii kun iyo lix iyo tobankii ayay keligood kasoo shaqeyneen labadii kun iyo lix iyo tobankii bilowgii waxay noo yeedheen anaka farmaasoon bayna siiyeen labadii kun iyo lix iyo tobankii baan la shaqeynayna afar hablood baan ku biirnay labadii kun iyo lix iyo tobankii bandhig shirkadeynta iyo wax soo saarka lagaga hadlaya ayaa lagu qabtay guriga ummadda kii baan ka qayb galnay halkii baa lagu bartay koonfurtiirkayagii kadibna muddadaasaan usoo wadnay wadnay wasaaradda haweenka oo marnana aan iloobi karaynin oo aniga fikir abuurkaygan dee bilowgay kasoo bilowday she- haddayna iyadu dee noogu yeedhin dee hay-adahan wax ka baranay dee ma baraneen haweenka kula tacaaliysa mar walba inay horumar gaadhaan marwe muumine xumed xasan ee iminka ay hormuud ka tahay waxa ay noogu yeedhay nin burkina faso u dhashay Ee, ninka burkina faso u dhashay wuxuuna tababaray koonfurtiirkaygan dee laba bilood buu ahaa inuu shan sano ku gaadhayo naatireel
marka markii hore idinku waxaad samaysanayseen idinka iska samaysanayay Kuwa een, lagu malabkan yare een, quraacda lagu darsado em, rootiga furnka lagu dhex marsado marka markii hore saa u sameynayseen marka horeeta waxaan gaarsiinayna un dee khibrad aada u sii weyn maan lahayn dadaal uu laba bilood ugu dheer ku gaadho ayaan ayaan lahayn laakiin maanta dadaal waxaanana gaadhsiiyey iyo heer shan sannadood uu halkaa oolay waxba kaa noqonayn ayaanana gaadhsiiyey waxaana sii samayn jirna un bartiiqa inaa laga sameeyo maan oqoonin oo oronshka iyo saytuunka maan ka sameynaynay maanta waxaana noogu daray bartiiqa iyo baybayda inaa laga sameyn karo waxaana tababaray een, macalinka burkina faso nooga yimiday wasaaradda iyadoo noo soo dirtay carwadan maanta waxaa kaloon la ashqaraaray waxaan soo iibgeyn jirnay malabka ku dhahaatay koonfurtiirka ma soo geyn jirnay Ee, markaas waxaan na weydiinay maxaan ku cunaa Ee, haweenka yagii maanta waxay ku tallaabsadeen in ay furun soo sameeyaan koonfurtiirka in halkan bu yaalaa waa la dhex marnay alamiyan baan ku xidhaynay dadkan ka iibinayna xabadii boqol faran markaas shaq furunkiiba waana- waxaana nagaga dhameeyey dee koonfurtiirka yagii marka dhankaad u keenteen waxaad horta samayseen bahalkii furunka lagu dhex marsanayay lagu dhex cunayay ee, malmalaada bay yidhaahdaan dadka qaar dadna adinkuna konfutur baa jaba yidhaahdaan furunkiina waad soo samayseen wixii lagu cunayna waa- wixii lagu cunay waad keenteen marka waad- waad- beertu kasoo baxayna waan haysanaa beertu kasoo baxeen waad haysta- marka waad isku socodsiiseen ah marka waan isku socodsiinay dhaqaalaha iyagu siduu u koro maro ayaan isku socodsiinay marka walahi waxaan odhan karayaa sideed ku samaysaan isaga en- en- en, maxaad ka- ma malab baad ka samaysaan maxaad seed qudaartan iyo waxaan intaad iskugu laaqdaan aad uga samaysaan malmalaado een, horta wax weeyaan malabkii shinida maan haysano malab kuma darno qudradan unbaa laga sameeyaa qudradan unbaa la jilciyaayoo la karshaa sida la iskugu dardarana dee kulley waa fikir u qarsoon haweenka oo inaan dee meedaanka uga sheegoon idhaahdo sidaa iyo sidaas iyo sidaas la isku daraa dee waxay ka dhigan tahay waa xeerar noo gaaraho casaamo dhexdeeda la dhigto wax walba wuxuu leeyahay wax u qarsoon marka taa waxaan odhan karaa waa fikir qarsoon laakiin ciddii dee nala qaybtantay shaqada nala gashay nala waxhaysatay sida layskugu daro way ka faa'iidaysan kartaa
ma wax ka baxsan qudaartaad ku samaysaan mise waa qudaar un ood wax kale ku qudaar unbaa istaan isgaadhsiisa waayo wax ka baxsan haddaan sameyno waxay ka dhigan tahay waxaan galnay waxyaalihii shirkadaynta industrialka ee aanan ahayn dabeeci iyaan galaynaa marka anaku waa beertayadaa wixii kasoo gacay unbaa isku ah maxaa la yidhaahdayay dheeli tiran muddadaa shanta sanana waxa gaadhaya waa wax naatireela qudradda iyaduna qudrad la taglaalo maaha waa qudradda biyowya een maanta waxaan fursad u haysanaa suuqa biyo baa lalaayahayba marka anaka qudradda iyadu waxay tahay biyo een koonfurtiirka iyagu waa natireel oo biyo laga sameeyey weliba wax dee shiimiya ama baraduwiyi kuma dhex jiraan marka biyo waxay ka dhigan tahay waxyaaba aan wax kale lagu dhex darin aana lagu dhex darin oo dabeeciya shay naatireel ah weyaan aan dabeeciya siduu geedka kaga soo go-ay iyo warshadna ku noqday marka taasina waa fursad aada u weyn Een, waxaan ballan la leenahay ay wasaaraddu noogu ballan qaadeen inay kaasiinoogeenoo kaabri iyo kuwa ay nala maalgelin doonaan oo inaga iibsan doonaan Een, warqad cadaynana ay wasaaraddu noo wado insha allah annakuna dee aan dadaalkayagii lasoo baxayno marka dadkan iibsanaya en eh, kan kale meelaha dabadaha laga keeno waxaa leedihin kaayagaa ka aslisanood Kaayagaa ka garantiya kaayaga cuna kayaga cuna baan leenahay kayaga kusoo dhawaadaan leenahay annakuna wixii dadaala waan samaynay insha allah dee waxaana sugaynaa inaan warshado daboolka xidhaa caaga ku xidhaa een, qaruuradaha noo maydhaa inaan samaysanana insha allah waan doonaynaa dee wixii gargaarana dowladeedii baa nala garab joogta Een, baanankayagii baa nala garab jooga gaaroontiigina waana noo hayaa taas waxaan ugu mahadnaqayaa dowladeeda jabuuti marka hadda cid kasta oo maqalkayga een, maqashaa waxaan odhanayaa aad baa inii hambalyeynayaa b o eda halkaa noogu imatay ee noo soo lugaysay shaqaalayoogii cali sabiix ay nala joogaan ay nagu wareysanayaan halkii aan u dha- aan joognay aan dee u tallaabsanayn u tegin na waxaan ka leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin halkaa kasii wada
fatxiya iidle dubed oo u waramaysay wariyaha v o e da ee jabuuti sagaal saciid farax halkaad kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o e haatanna waxaad kusoo dhawaataan heeskan waxaa gudigiisu yahay xamar bila iyo fanaanka sultaan seyraar xurmiyo gaarashiyo wanaag xaq dhowr wacan iyo dulqaad midiyo dhaqan iyo xishood midiyo lagu xeeraye midii lagu xeeraye xurmiyo garashiyo wanaag xardhowr wacan iyo dulqaad midiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeeraye midii lagu xeeraye xabiibtaan doonayay markaan xubiyey kitabo jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xabiibtan doonayay markaan xubiyey kitabo jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxdaa tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxdaa tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa adaa xilkasnimo ku wacan xaniya kuma galo masay cogteennana nacab ma helo gubaad tahay xilaajanoy gubaad tahay xilaajanoy adaa xilkasnimo ku wacan xaniya kuma galo masay cogteennana nacab ma helo gubaad tahay xilaajanoy gubaad tahay xilaajanoy intii xusulkay xabaan xaqiiq ka sarreeya oo dunida xay aan ku ahay xilkeennooaan gutiyo qoyskeenoon xumaan ka jiro ayaan ayaanu xilsaarnahe xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay intii xusulkay xabaa xaqiiq ka sarreeya oo dunida xay aan ku ahay xilkeennoo aan gutiyo qoyskeenoon xumaan ka jiro ayaan ayaanu xilsaarnahe xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxdaa tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay dhulkii quruxdaa tahay miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa
macaan ku xaqiiri kartaa codkaasi suldaan seeraar dhegaystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubno weli waxaad nagala socotaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatan aynu u kacno dhinaca iyo magaalada boosaaso in ka badan boqol iyo afartan arday ayaa toddobaadkan ka qalin jebiyey qaybaha caafimaadka ee jaamacada ku yaala magaalada boosaaso haddaba warbixin ardaydaasi ku saabsan waxaa magaaladaasi nooga soo diray waryahayaga yuusuf maxamuud yuusuf
tirada maanta ka qalinjabisay jaamacadda culuumta caafimaadka ayaa dhammaa boqol iyo afartan iyo laba arday oo bartay caafimaadka gaar ahaan ilaa iyo shan kulliyadood oo kala duwan kuwaas oo qalinjabintooda ay kala qayb galeen waalidiin bahda waxbarashada mas-uuliyiin ka socday maamulka puntland iyo marti sharaf kale oo lagu casumay sahre nuur faarax oo ku hadlaysa afka ardada maanta dhammaysay waxbarashada heerka jaamacadeed ee caafimaadka ayaa goobta codsi ka jeedisay waxayna sheegtay in lala garab istaago siday u heli lahaayeen deeqo waxbarasho iyo weliba siday u horumarin lahaayeen aqoontooda waxaa kaloo ay sheegtay in dhallinyarada xilligan qalin jebiyey ay u baahan yihiin sidii shaqo abuur loogu samayn lahaa facultiga medicine ee barashada ee dhakhtarnimada facultiga nursing ee barashada kalkaalisnimada facultiga public health ama wacyigelinta bulshada facultiga laboratory ee barashada shaybaarka iyo facultiga farmacy kelmadeeda codsiga waxaan u gudbinayaa iyadoo isku duuban yihiin dhammaan mas-uuliyiinta nagala joogta dowladeenna sharafta leh iyo dhammaan mas-uuliyiinta jaamacadda waxaan leeyahay maanta waa qalin jabinay alxamdulilah rabbilcaalamiin laakiin waxaan u baahanaa inaan nalaga daba hadhinin oo nala siiyo scholarships aanu si aanu u horumarino kullina lagama gaaro waa ogahay duruufo badan baa jira inaan dhammaanteed scholarship nala siin karin laakiin inta soo hadhayna la siiyo shaqooyin waa mahadsantiin waxaan rajaynayaa inaa lai tixgeliyo codsigayga gudoomiyaha jaamacadda culuumta caafimaadka ee magaalada boosaaso cabdirasaaq xuseen xasan ayaa ardada kula dardaarmay inay mari doonaan marxalado kala duwan loogana baahan yahay dhabar adeeg iyo wax walba oo ka hor yimaada sida ay uga gudbi lahaayeen ardayda usoo dhabar adeegtay waxbarashada ee maanta halkii qalinjebinaysa oo boqol iyo afartan iyo laba arday ah boqol iyo afartan iyo labada arday ee maanta qalinjebinaysa waxaan ku kalsoonahay in maanta waxa weeyaan ay ku kalsoonaadaan laba arrimood shaqo ama waxbarasho sare inay helaan shaqo iyo waxbarasho shaqada xaggeeda qaar ka mida waalidiin iyo mas-uuliyiin ka socday xarumaha caafimaadka wasaaradaha waxbarashada iyo caafimaadka ayaa ardada kula dardaarmay inay sii wat waxbarashadooda oo aysan ka harin iyadoona laga wacyigeliyay ku mashquulidda badan baraha internetka waxaan idinkula dardaarmayaa dhallinyaro waxaa jira ama fursad aan helin ama fursadaha waxbarasho ay helaan ka faa'iidaysan iyagoo waalidkoodii iyo dowladdoodii iyo cid walba ay la garab taagan tahay waxaan rabnaa inaad dhallinyaradaas soo duntaan aad tusaale wanaagsan u noqotaan amnigu idinku idin sugayaa waxbarashadu idinkay idin sugaysaa cid walba waxaad tihiin maanta daljirayaal iyo danjirayaal baad tihiin inaa adinkuna aydinaan halakan whatsapp iyo baalka aydinaan ku daahine xataa tabaruc aada ugu tagtaan degmooyinka iyo si aada u baraktiis garaysaan wixii aad barateen maadaama aad caafimaadkii barateen marka qof walba oo idinka mi idinka mid ah halkan maanta markuu ka qalin jabiyo mas-uuliyaddii waxay ku wareegaysaa isaga inuu ka mid noqdo adeega maaragtay ummadda loo hayo cabdulaahi maxamed xasan wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee maamul goboleedka puntland waxa uu ballaqaad u sameeyey ardada maanta qalin jabisay isagoona sheegay in deeqo waxbarasho qaarkood ay heli doonaan
waxaan ballan qaadaynaa halka kan sida uu sheegay rofeor cabdirasaaq wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare way ka qaybgelin jirtay jaamacadaha oo dhan oo ay ku jirto jaamacadda tani sanadka waxaan rajaynayaa codsigii gabadha halkan ay ka jeedisay awal jaamacad kasta hal qof baan siin jirnay oo caafimaadka soo barta sanadka waxaan rajaynayaa in waxaan siinayaa laba arday oo ardaydii hadda halka kan ka qalin jabisay laba ka mid ah waxaan siinaynaa master digriga inay soo bartaan cabdirasaaq baana soo xuli doonaa labadaa qof waxaan kaloo rabnaa inaan ballan qaadno codsiyada ama scholarshipska aan caalamka ka codsanayno in aan weydiisano inay noogu daraan macalimiin noo tababaraan master digriga ama b h d ga sida halka laga sheegay waxaan rajaynayaa insha allah inaan heli doono macalimiin lagu soo tababaro debedda gudaha waan leenahay debedda lagu soo tababaro iyadana waxaan rabaa insha allah laba macalin oo ka mida macalimiinta jaamacadda haddii master digri ay u baahdaan oo debedda lagu soo tababaro barnaamijkaas marka ugu horeyso aan helo inaan iyagana siino si kastaba haatee dhallinyaradan baranaya caafimaadka islamarkaana ku guda jira waxbarashadooda muddo shan sano ah ayaa ugu dambeyntii la guddoonsiiyey shahaadooyin iyo weliba abaalmarino si loogu dhiirigeliyo yuusuf maxamuud v o e boosaaso
waagaag dhegaystayaal yuusuf aad buu mahadsan yahay ee warbixintaasi nala socodsiinayey haatanna wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha waxaa inoo haya cabdiqaadir maxamed mursal
aan ku bilowne ciyaaryahanka cusub ee kooxda manchester united ay la soo wareegtay ee u dhashay dalka nigeria odion igalo ayaa lagula taliyey inuu sameeyo diyaargarow adag oo muddo bil ah ka hor inta uusan garoonka u soo gelin kooxdiisa cusub ee manchester united igalo oo horey ugu soo ciyaari jiray kooxda watford ayaa waxa uu taladan ka helayaa macallinkiisii hore ee kooxda watford kuwike sanchez flores kaas oo u sheegay in premier leaga uusan ahayn horyaal lagu degdego maadaama ciyaaryahanka uu ka soo ciyaarayay in muddo ah horyaalka china wuxuuna u sheegay inay tahay in marka hore jir ahaan iyo weliba miisaan ahaan uu diyaargaroobo horyaalka ingiriiska ayaa lagu tilmaamaa meelaha laga ciyaaro kubadaha ugu adag ee deg dega ah loona baahan yahay in ciyaaryahanka uu dib isu soo diyaariyo xiddigan ayaa soo gaaray magaalada manchester maalin ka hor waxaana kooxdiisa ay baahi weyn u qabtaa in uu weerarka uga ciyaaro maadaama marcos rashford uu ka dhaawacan yahay sababta sida kumeel gaarka ah ay ugu soo iibsadeen ama ay diinta ugu soo qaateen ayaa ah in muddo gaaban uu ka xalliyo qaab ciyaareedkooda dhinaca weerarka macalinkan hore ee watford quico sanchez ayaa intii ay ku wada sugnaayeen watford isaga iyo igalo xiddigan waxa uu dhaliyey toddobi iyo toban gool xilli ka mid ah xilli ciyaareedyadiisa dhinaca iyo sbainna ciyaaryahan evan reketich ayaa wadahadallo kula jira kooxda atletico madrid ee ka dhisan dalka sbain riketig oo koob iyo soddon sano jir ah ayaa sagaashankii daqiiqo ciyaaray kulankii kooxdiisa ay kooxda levante kaga badisay laba iyo hal xiddigan ayaan boos joogto ah ka haysanin waxaana mar kasta uu cabsi ka qabaa in uu booskiisa u waayo xiddigo ay ka mid yihiin artur iyo dijon iyadoo kooxda uu sii joogay vidal waxaana barcelona ay ka mid tahay kooxaha haysta ciyaartoyda ugu badan ee qadka dhexe ka ciyaarta xiddigan ayaa sidoo kale waxaa doonaya kooxaha yuventus iyo inter milan kooxahani ka dhisan dalka talyaaniga ayaa inta badan ka faa'iidaysta marka ciyaartoyda ay da' noqdaan islamarkaana kooxahooda ay ku markaasi ay ku cadaadiyaan inaysan boos joogto ah ka heli karin sidoo kale waxa ay juventus aad u raadisaa ciyaartoyda uu qandaraaska ka dhacayo waxaana juventus hadda ku sugan ciyaartooy ay ka mid yihiin aaron ramsey iyo weliba rabiot iyo emre kan kuwaas oo ay ku heshay si free ah markii kooxahooda ay u diideen inay qandaraaska u siixaan sidaas oo kale kooxda inter milan ayaana ka mid ah kooxaha ka faa'iidaysta marka ciyaartooyda uu qandaraaskooda dhacayo haddana waxa ay heleen christan erikson oo ay kala soo wareegeen kooxda tottenham oo bisha juun uu dhacayo qandaraaskiisa rikatig ayaa aad uga walwalsan mustaqbalkiisa haddii aynu eegno dhinaca iyo ingiriiskana tababare beb gardiola ayaa qaadanaya mid ka mida waayihiisii ugu xumaa ee taariikhda kubadda cagta gardiola ayaa hadda horyaalka kor u fiirinaya labaalabaatan dhibcood oo ay ka sarrayso kooxda liverpool waxaana markaasi uu doonayay inuu isku xijiyo ilaa saddex horyaal laakiin taas waxaa u diiday tababare georgian colob oo sameeyey diyaargarow adag islamarkaana ka faa'iidaystay qaladaad badan oo uu soo galay intii kooxda uu ku sugnaa colob ayaa mar kasta samaynaya waxyaabo la yaab leh isagoo aan laga badinin horyaalka wuxuuna u baahan yahay oo keliya inuu adkaado ilaa iyo lix kulan si uu xilli horeba ugu guulaysto horyaalka bebe gardiola ayaa waxyaabaha lagu eedaynaya ama sidan u gala la sheegaya inuu sameeyey ilaa lix iyo toddobaatan isbedel uu shaxda ciyaareedkiisa ku sameeyey isagoo ilaa iyo hadda aan afar kulan ama saddex kulan oo isku xigta aan ku ciyaarin hal saf ciyaareed ama line up waxaana uu inta badan sameeyaa badbedelo sidaas si la mid ah waxaa ku soo xigay gardiola oo lixdan jeer isbeddel ku sameeyey shaxdiisa tababaraha chelsea frank lambard oo haddaba cadaadiska uu ku sii badanayo inta badan dadka falanqeeya ciyaaraha ayaa gardiola ku tilmaamaya inuusan joogi karin wax ka badan saddex sano kooxdii uu tago isagoo bayer munik sidan oo kale ugu soo qaatay haddana manchester city jooga rajada keliya ee uu ku joogi kara ayaa la leeyahay waa inuu ku guulaystaa koobka horyaalada yurub ee uefa champions league taasna aad ayay u adag tahay maadaama wareegga labaad ee champion league ay isku aadan yihiin kooxda real madrid oo ah kooxda ugu badan ee haysata koobkaasi loo tartamayo wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
waagaaga dhegaystayaal aad iyo aad ayuu mahadsanyay cabdiqaadir maxamed mursal oo inala socodsiinaya wararkaasi ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha bal markana aan xuseen barre ka codsada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa mahadsanid war-saxaafadeed ka soo baxay ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa lagu sheegay in dowladda federaalku ay si rasmiya u dalbatay waaran caalami ah oo lagu soo qabanayo cabdirashiid xasan cabdinuur cabdirashiid janan oo ay dhowaan ka baxsaday cadaaladda dowladda federaalk soomaaliya ayaa war-saxaafadeedkan lagu sheegay inay arrinkaasi xiriir kala samaysay hay-adda booliska caalamiga ee interpol sidoo kale war-saxaafadeedka ayaa lagu xusay in dowladda federaalk soomaaliya ay dhigeeda dalka kenya ka codsatay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay usoo qabato una soo wareejiso cabdirashiid janan arrintaasi oo war-saxaafadeedka lagu sheegay inay xoojinayso dadaalada heer gobol ee ilaalinta xuquuqda aadamaha iyo adkeynta xasiloonida
aad iyo aad ayaad xuseen u mahadsan tahay gabagabadii idaacaddaen dhegeystayaal maraynahay markana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha waa hagaagi dhegaystayaal idaacaddaydii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaan kusoo gabgabayn doonaa codkaasi salma waxaana aynu idinkaga tegi doonaa tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo